wargeyska middle east i ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay warbixin cusub oo uu kaga hadlayo qorshayaasha dhagaraysan ee uu imaaraadka carabta ka wada soomaaliya warbixinta uu daabacay wargeyska ayaa lagu sheegay in xukuumadda abudabi ay si maalinle ah mid ka mid ah garoommada diyaaradeed ee ku yaala soomaaliya uga dhoofiso hub loogu talagalay maleeshiyaadka r s f ee dhibaatada xooggan ka wada dalka suudaan ila wareedyo uu soo xiganayo wargeyska ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in imaaraadka carabta uu garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso hub uga dhoofiyo maleeshiyaadka r s f ee ka dagaalama dalka suudaan halkaasna ay si maalinle ah u soo gaaraan diyaarado sida shixnado hub iyo rasaas ah iyadoo xilliyada qaar halkii maalin garoonka laga dhoofiyo shan shixnadood oo hub ah sida ay tilmaamayso warbixintan takhriirkan daaha ka feedaya qorshaha cusub ee uu imaaraadka ka wada soomaaliya ayaa waxa uu xoojinaya hadalladii dhowaan ka soo yeeray xukuumadda suudaan taas oo waxa loogu yeero maxkamadda cadaaladda adduunka u gudbisay dacwad ka dhan ah abudabi kuna eedaysay inay xasuuqyo falxun ka geysanayso gudaha suudaan xiriir wanaagsanna la leedahay maleeshiyaadka r s f balse imaaraadka ayaa iska fogeeyey eedeymahaas middle east i ayaa horay u baahisay warbixin uu ku sheegayo in imaaraadka carabta uu qalab casri ah oo raadaar ah geeyey gobollada waqooyi bari ee soomaaliya halkaas oo uu gacanta ku hayo maamulka la baxay puntland waxaana uu xusay in tallaabadaasi ay ku soo aaday iyadoo maleeshiyaadka r s f laga saaray magaalada alkhartuum ee caasimadda suudaan marka laga yimaado hadalkaas ila wareedyo militari iyo kuwa xagga sirdoonka ah ayaa horay looga soo xigtay in tallaabada uu imaaraadku qalabkan raadaarka ah ku geeyey taliska ciidanka badda ee maamulka la baxay puntland oo ku dheggan saldhigga diyaaradaha magaalada boosaaso loogu talagalay in ay kula dagaalamaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee yemen kani waa heshiis qarsoodi ah oo aysan waxba kala socon madaxda ugu sarraysa puntland oo ay ku jiraan golaha wasiirada ayuu yidhi ilawareed soomaali ah oo uu soo xiganayo wargeyska middle east i ee ka soo baxa dalka ingiriiska isagoo intaa ku daray inay jiraan xogo sheegaya in askar u dhashay dalka kolombiya laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso si loo geeyo dalka suudaan ugana barbar dagaalamaan kooxda r s f saalim saaciid saalim oo ah khabiir ka faalooda arrimaha gobolka maamulana ka ah machad ku yaala dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in aamusnaanta la xidhiirta warbixinnadan iska soo dabadhacaya ee daaha ka feedaya qorshayaasha halista ah ee uu imaaraadka ka wada soomaaliya ay muujinayso dhab ahaanshaha arrimahaas aysanna ahayn arrin ugub ah marka loo fiiriyo cilaaqaadka fog ee u dhexeeya deni iyo imaaraadka carabta waxa uu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay doorbiday inay iska ilaaliso carrada imaaraadka carabta taas beddelkeedana ay qaadatay inay ka gaabsato dhaqdhaqaaqyada militari ee uu imaaraadka ka wado dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland duulaannada iyo hagardaamada ay ku lug leedahay dowladda imaaraadka carabta waxaa ka mid ah duulaanka shisheeyuhu ku soo qaadeen soomaaliya waxaana kaalmaha ay ka qaadanayso dowladdani ay yihiin kuwo kala duwan dowladdan oo wakiil ka ah yahuudda ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay kordhisay qorshayaasha dhagaraysan ee ay ka wadda soomaaliya kuwaas oo ay ugu adeegayso masaalixda sahayanada iyo reer galbeedka